cabdulqaadir adig iyo dhammaan dadkina dhegaysanaya waan salaamayaa waxaan maanta ka qayb galay tartanka orodka great north run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada newcastle ee wadanka ingiriiska tartanka waxaa ka qay soo qayb galay dad ku dhow ilaa lixdan kun oo qof oo isugu jira orodyaano dumar rag dad kala duduwan ay ordayaan marka waa kow iyo labaatan kilomitr anigu marathonkan ordaa forty two k so this was today maanta waxay ahayd kow iyo labaatan kilomitr
bashir tartankan ma markii kuugu horreysay oo aad ka qayb gashayba may dhowr jeer hore waan orday oon la orday ninka soomaaliya oo dhan tusaale u noqday sormo faraxan la orday sormo faraxa badiye markaa ku kaloo ethoobiyaana labaad ahaa na saddexaad baan ahaa dhowr jeeraan orodnay orodkan horta waxaa la yidhahdaba orodkii mo farax baa la yidhahdaa orodkan mo farax intaasoo jeer buu orday inta jeeru orday o dhanna wuu badiyey koorsha rekordig iyo saacadda taalla rekoordkana isagaa jebiyey oo ilaa hadda looma dhowaanin markaas sanadkana lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jub baa soo gaadhay wuu nasanayaa marka insha alla waxaan rajeynaya sanadada soo socday inuu orodkiisii dib ugu soo noqday insha allah bashir tartanka ku dhowaad lixdan kun oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalintee ka soo gashay orodkii maanta waxaan ka galay lixaad walaal lixaadaan ka galay sababtoo ahayd orodkii olombiga ka dhacayay jaban oo full marathona labayo afartan kilomitr ayaa ayaa bil ka hore ahayd marka weli jajuqmaata uma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaas ka jira adduunka orodadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jansiyaashii badnaa eenu heli jirnaana helin marka saa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda ingiriiska ogolaatay saas orod dadka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa las qore un waa laga soo qayb galay marka shaqo aad badan ma gelin ma odhan karaa olombiga kabacdi waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la eg ayaa lasoo qabanayay orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay labada kun iyo labaatankii inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ka jiray daraaddii coronaviruska dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa edishinkii afartan jeer baa la qabtay maanta edishinkii afaraad afartanaad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii afartanaad bay u ahayd marka waa orodka orodka adduunka ugu weyn ee half marathonka la yidhaahdo waaye
bashir in tartanka orodada caalamiga ah laga qayb galo iyo u diyaargarowgeedaba waxay u baahan yihiin tasiilaad badan marka adiga yaa kugu taageera dhinaca dhaqaalaha haddii aan si kale u dhigo yaa ku sponsor gareeyay adiga ani waxaa sponsori oo shirkad soomaaliyeed waxaan aada ugu mahadnaqayaa shirkadda dhaabshiil group oo sponsori ah oon odhan karo shirkaddan soomaaliyeed kaalin weyn bay ay ka qaadataa dhiirigelinta dhalinyarada arrimaha bulshada gaar ahaan ciyaaraha shirkaddan oo waxaan odhan karo dee shirkadda nike oo sponsorkayga labaada ayay ayay dhinacna sponsor nike baa igaga yaraa dhinacna dhaabshiil markaas labada keliya baa garankayga loogeda waa two mine sponsorka waa labada sponsor ee ugu weyn dharkayga marka waan faraxsan oo aadaan ugu faraxsanahay de shirkad soomaaliyeed orodadan ordayo oo tvga laga soo deynayo oo live stream live laga soo deynayo adduunka welina prime time laga soo deynayo xilliga dadka ugu badiyeen ay tvga daawadaan inay shirkad soomaaliyeed ee markasta dadka isweydiinayaan ay google garaynayaan macnaha waxay tahay in shirkad soomaali ah ay ku sponsor garayso maxay kaaga dhigan tahay
shirkad soomaaliyeed oo qof sponsor qof u noqota historyga weligiiba maqal de intaan nool ahay intaan maalinkaan dhashay ilaa hadda marka hadda dhaabshiil baa sponsor ii ah marka waxay kaga duwan tahay de sponsoradii hore ee soo maray ee ajaanibka ahaa waxay kaga duwan tahay de waa shirkad soomaaliyeed oon isku dhaqan nahay isku diin nahay oo walaaladii oo kale ah markaan tusaale ahaan oo kale aanu wala xidhiir leenahay oo kale dee qof walaalkii oo kale inaan wacay oo kale ila tahay shirkadihii kale ajaanibka ahee qaabka kale loo wacayey sidii o kale ma aha waa marka macnaweyn ugu fadhidaa inaan aad aad iyo aadna waa ugu faraxsana shirkad soomaaliyeed inay heerkaa joogto ooy dhiirigelinta dhalinyarta soomaaliyeed la garab taagan tahay waa gartay tartanka half marathonka adiga mooye yaa kale oo soomaali ah oo ka qayb galay sanadkan wax soomaaliya intaan ogahay int eliidka orodka loo eliidka dadka inta loo yaqaano inta la casuumay keligii ma wax soomaali ka ahaa dhalinyaro badan oo soomaaliya jira oo orda oo qurbaha joogta oo qurbaha u orda oo waddanada sida cabdi nageeye oo hadda ordi doona new york haddii laa yidhahda bisha november new york marathon ordi doona cabdi cabdiraxmaan oo boston ordi doona oo isna united states america jooga arizona jooga marka dhalinyar badan oo soomaaliya jirta marka laakiinse maanta inta la casuumay wax soomaaliya anibaa kaga jiray